waxaan shirkan jaraa'id maanta u qabanaynaa inaan ka hadalno xaaladda dalka oo runtii jahwareer badan iyo iska dabawareeg badan uu ka jiro shacabka soomaaliyeedna ay xaq u leeyihiin madaxda talada haysa inay la hadlaan oo ay u sheegaan xogta dhabtaa ee dalka ka jirta iyo xaaladda dalka uu ku sugan yahay jahwareerkaas iyo hubanti la-aanta ka jirta xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka ayaa nagu bixinaysa in haddii madaxdii dalka laga waayo wax hadal ah iyo dadka shacabka inay la hadlaan aan anagu ka mucaarad ahaan aan dadka la wareegno la wadaagno xogta dhabta ee dalka ka jirta sidaa ogtihiin waxaa lagu jiraa xaalad kala guur oo mudaxuleedyadii hay-adaha dastuuriga ee dowladda ay wada gabaabsi ama dhammaad ay yihiin oo baarlamaankii aada ogtihiin oo saldhigga u ahaa ama unuga hay-adaha dastuuriga ahaa oo bisha december ay naga xigta september iyo october iyo november saddex bilood xilligiisa uu dhammaanayo waxaad ogtihiin in bilaha dambe ee ku xiga ilaa februarina tan madaxtooyada ay dhammaanayso waxaad ogtihiin dalka inuusan wax xukuumada lahayn oo xukuumaddii dalka ka jirtay si sharci darro ah oo qaanuunka iyo dastuurkaba khilaafsan iyo siyaasaddaba lagu riday jahwareerkaas iyo hubanti la-aanta iyadoo jirto ayay madaxda dowladda waxay ku darsadeen qaasatan madaxweynaha inay shacab ka dhuntaan oo shacabka aan la hor imaanin oo waxba loo sheegin madaxweynaha wuxuu go-aansaday qorshe kow uusan xukuumad iyo ra-iisul wasaare midna dhisin si aan loo ogaanin ujeedka uu leeyahay ama qorshaha xukuumaddaas ay ka leedahay arrimaha siyaasadda ee dalka wuxuu fashiliyey dhuusamareeb labo markii asaga iyo ra-iisul wasaarihiisii oo fagaarayaasha ka sheegi jiray inuu kaisaga ka fiican yahay dadkana ugu fiican yahay xukuumaddiisana ra-iisul wasaarahay ka fiican tahay oo si afgembi ah oo qoorjabin ah xilka uga tuuray subax soomaali iyo adduunba ay ku waaberiisteen ujeedka dhan oo laga lahaana wuxuu ahaa in dhuusamareeb tuu lagu fashiliyo dhuusamareeb tiriina waxa lagu fashilin rabo waxaa waaye inaan xukuumadna la magacaabin ra-iisul wasaarena la magacaabin wax allaale wixii ka soo baxana madaxweynaha uu sheegto inuu baarlamaanka ku celinayo markiiu yidhaahdo baarlamaanka aan ku celinayna xukuumad iyo ra-iisul wasaare gacan ku rubisa inta la magacaabo la yidhaahdo mashruuca xukuumadda oo laba sano ku salaysan oo muddo kororsigii ah baarlamaanka ha laysla geeyo saa ogtihiinna baarlamaanka xubnihiisa intiisa badan oo guddoonka ugu horreeyo waxay raadinayaan waa muddo kororsi doorashada dadban ay ku celcelinayaan doorashada waxaan rabnaa qof iyo cod ay leeyihiin qof kastoo soomaaliya sakiiri kabiir oo og tahay inay tahay muddo kororsi inay doonayaan waxaa la doonayaa marka wixii dhuusamareeb ka soo baxay inta la iska dhigo haddiiba la isku tago la ansixiyo mashruuca xukuumadda ama qorshaha xukuumadda ee labada sano ah saas daraaddeed waxaan leenahay dhuusamareeb si ay u dhacdo madaxweynaha waxaa laga rabaa xukuumad asagu waa madaxweyne howlmaameelka fulinta iyo qorshaha doorashada ee lagu soo hesiiyey asaga fulinteeda shaqo kuma laha la-anta fulinta ee xukuumadda oo xil saaran madaxweyne waxaan leenahay magacaaw ra-iisul wasaare dhis xukuumad hogaamisa xilliga kala guurka ah ma dhici karta xukuumad la-aan in xilli kala guur laga wada hadlo su-aasha waxay tahay yaa fulinaya waxa lagu wada hadlay ma xukuumo sharci darro ah oo tuugeysi iyo dastuur aan ku dhisnayn iyo dadka soomaaliyeed ku aaminanayaan xilliga kala guurka waa maya saas daraaddeed madaxweynaha waxaan ka dalbanaynaa inuu dhiso xukuumad magacaabo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarahaasna waxaan ka rabnaa inuusan noqonin ra-iisul wasaare ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha ee uu noqdo ra-iisul wasaare matalaad ku taagan dadkana u dhexeeya mas-uuliyaddiisana guta xilliga kala guurka ahna si nabad ah dalka uga bixiya dhibaatada iyo mugdiga uu ku jiro waxaan rabnaa ra-isul wasaare jidadka xiran ee dadka ay ku dhibtoodeen dhagxaanta ka qaada magaalada muqdisho waad ogtihiin dhagxaanta awal dadkay celi jireen hadda biyihii inta celiyeen yaa dadkii iyo biyihii isku meel isugu imaadeen oo meel ay wada maraan ay la-yihiin dadkii iyo biyihiiba waxaan rabnaa ra-iisul wasaare dhagxaanta jidka ka qaada waxaan rabnaa ra-iisul wasaare taliska nabasugidda tilaab ka qaada taliska nabasugidda wuxuu noqday xarun fasahaadsan oo shabaab iyo ayada aan la kala garanayay saa ogtihiin maalin dhaweed ciidan ayaa la weeraray xarunta lagu weeraray xisbiga waa la qariyey warbaahintii haatiina cid inii sheegta maa jirta ma waxaa ka ogtihiinaa jira maya waa la qariyey xalay shabaab ayaa hub loo geliyey sallagii dhexe ee dowladda si loo fakiyo dad shabaaba meesha ku jira ujeedo kale ma ahayn waxba yaan xabsiga dadka madaxda ka iyo mas-uuliyiintiisa lagu marsiyoonin waa qorshe taliska nabasugidda ka socda waxaan kala garlaanahay taliska nabasugidda inuu yahay shabaab iyo inuu yahay talis soomaali u shaqeeya waa la kala garlaya ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono hadduu rabo kalsoonida dadka iyo dadka inay aaminaan waa inuu taliska nabasugidda wax ka qabtaa hoggaankeeda gaar ahaan oo ayaga iyo shabaabkii kala aqon waayey waxaan rabnaa ra-iisul wasaare fuliya heshiisyadii dhuusamareeb kow iyo labo saddexna ka gugaara oo ka midha dhaliyaan rabnaa oo dalka si nabad ah transishinka ku dhaafiya xilliga kala guurka ah waxaad ogtihiin dadka soomaaliyeedna ogyihiin in baaqyada dabajoog ay soo baxayaan oo maamul goboleedyada ka imaanayaan oo xisbiyada siyaasadda ka imaanayaan oo bulshada rayidka iyo dadka waxgaradka ay ka imaanayaan dheergaradka oo ay qabaa-ishii ka imaanayaan khaasatan kuwii magaaladan xooggeeda deganaa intaas oo dhan madaxweynaha wuxuu ku talagalay iyo taliskiisa nabadsugiddaba inay dhagaha ka furaystaan suuragal ma aha waxaan ka digaynaa xaaladda dalka waan ka warqabnaa idinkana waa ogtihiin warbaahinta dadka soomaaliyeeda magaaladan ku noolna ogyihiin waxaa la yidhahdaa xaaladan oo kale xaalad kacsanaan ah xaalad deganaan la-aanha lagu jiraa waxaana keenaya hubinti la-aanta masiirka dalka la geliyey iyo halka loo socdo ayaa keenaya saas daraaddeed waxaa dhici karaa qarax yar oo magaaladan ka dhaca kama wada qaraxi al-shabaab iyo argixisada laakiin wax yar oo wax qarxiya ama trigger wax la yidhaahdo inay dhibaato weyn dalkan ay ka dhaliyaan maadaama ay dadkii abursanaan iyo caro iyo maaragtay tabasho ay iskugu darsantay masiirka dalkoodina mugdi la geliyey meel loo socdaan aan la aqoonin hubanti la-aanta sideedaba siyaasadeed waa u daran tahay wadamada nugul ee fragility-ga ah ee kasoo kabanaya colaadaha aaday ugu daran tahay waxaa la rabaa wadamada fragile stateska la yidhaahdo ama xaaladaha nugul ama xaaladaha jilicsan ku jiraaho waxay u baahan yihin inay hubanti ku socdaan kuma soco karaan hubanti la-aan saas daraaddeed waxaan ku baaqaynaa in shirarka ka socda magaalada la ballaariyo oo dadka deegaankan dhan loo waasiciyo si dadka siyaasiyiinta aqoon-yahanka waxgaradka odayaasha deegaankaana si nabad ah oo aysan subax fidno korkooda ku kordhicin oosan waaga ugu baryin inay dalkan dhibaato ka dhacdo oo si nabadeed ah inay isku dhaafiyaan taliskan xilligiisa dhammaaday muddo korosigana raba saldhiggan ay u yihiin guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo taliska nabasugidda oo aanay cid kale doonayn dheg inay jalab u siiyaan oo aan tala maqlaynin oo ismahdiyey oo u haysta dalka inay ayaga awood iyo xoog ay ku qabsan karaan wadajirkaas ayaa loo gudbi karaa dadweynaha soomaaliyeed ee dalka intiisa kale ku noolna iyo madaxda iyo mas-uuliyiintana arrintaas in lagu gacan siiyo dadka reer muqdisho inay ayaga iska dulqaadaan dadkaas dulmiga iyo dhibaatada ku haya ayaan ku baaqaynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu